بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده
سورة الهمزة مكية وآياتها تسع آيات وآياتها تسع آيات سورة الهمزة waa makiya aayaadkeeduna waa sagaal aayadood بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ilaahay subxaanahu wa tacaalaa suuraddani suuratu lhumaza waxa uu kaga hadlayaa waciidu طacaan linnaasi yowma alqiyaama qofka dadka dhaleecaynta badan ee ceebaynta badan ee xanta badan ee carabkiisa addoommadu ay ka nabadgeli waayaan goodiga iyo cadaabka daran ee rabbi subxaanahu wa tacaala qiyaamada u ballan qaaday waxay arrinta noocaasi inoo sababaysaa inaynu afkeenna iyo addinkeenna ilaashanno si aynu hooggaa iyo halaaggaa uga badbaadno ilaahay waxa uu leeyahay tabaaraka wa tacaala waylun hoog waxa uu u sugnaaday likulli humazatin mid kasta oo ceebayn badan kaasoo lumazatin dhaleecayn badan mid kasta oo ceebayn badan oo dhaleecayn badan oo carabkiisa had iyo jeer dadka ka ceebeeya hoog iyo halaag baa u sugnaaday alladii kaasoo jamaca ururiyey maalan xoolo ururiyey adduun urursaday xoolahaas ayaa uu urursaday oo wacaddadahu waanu tirtiriyey yacni marba dhinac buu kaga imanayaa oo ka tirinayaa xirsiga iyo dadaalka uu qabo adduunyo darteed yaxsabu waxaanuu u malaynayaa dee xoolaha haddii inta la urursado xaqoodana la bixiyo ilaahayna lagaga cabsoodo oo lagu caabudo dee ceeb ma laha oo nicma almaalu saalix lilcabdi saalix aw lirajuli saalix yacni xoolo wanaagsan baa nicmo lahaadoo wanaagsan oo nin wanaagsani u haysto waayo sidii alla yidhi buu ka yeelayaa laakiin dhibaatadu waxa ay tahay qofka adduunkiina urursada xaqii ulahaana aan marin weliba moodaya inuu adduunyada ku waarayo allah waxa uu yihi waylun oog wuxuu u sugnaaday likulli humazah likulli humazatin mid kasta oo ceebayn badan kaasoo lumazatin dhaleecayn badan alladii kaasoo jamaca ururiyey maalan xoolo oo wacadadahu tirtiriyey kolba dhinac intuu kaga yimid xisaabiyoo tiriyey yaxsabu xaal uu malaynayo anna maalahu in xoolihiisan uu tirtirinayaa akhladahu u waarinayo isagoo moodaya xoolahani inay adduunka ku waarinayaan oo aanu kaba tegayn kallaa ha ka hadho sidaas yacnii hadal xumaanta iyo ficil xumaanta insaanku ha ka hadho layunbadanna waxaa lagu tuuri doonaa oo lagu tuuri doonaa fi lxutamati naartii burburinta badnayd naarta burburiye la yidhaahdo ee waxa lagu ridaba ridqaysa taasaa bartanka loogu tuuri doonaa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi muxamedow maa waxay tahay alxutamatu tan burburinta badan naartan wax burburinaysaa waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey waa tafkhiimun lisha'niha weynayn arrinkeeda la cuslaynayo rabbi waxau yidhi annakaa kuu sheegiye naarullaahi hiya xutamadaasi wax burburinaysaa naarullaahi ilaahay naartiisii weeye naartii alla abuuray naartii almuuqadatu ee la hurinayey waa naar la hurinayo holcaysa oo rabbi subxaanahu wa tacaala u abuuray inuu addoommadiisa madaxa adag ee mujrimiinta ah kaga aargoosto ila ilaahay wuxuu ballan qaaday mujrimiinta inuu ka aargoosanayo innaa min almujrimiina muntaqimuun halkii lagaga aargoosanaya waa naartan alla wuxuu yidhi naarullaahi naartan wax burburinta badani waa ilaahay naartiisii naartii almuuqadatu ee la hurinayey yacni dabkan adduunyada in kaanad la kaafiya yacni markay saxaabadii ku yidhaahdeen tanaaba ku filaan lahayd rasuulkii allah haddii wax lagu cadaabayo dee naartan adduunka wax yacni la shito ee waxa weeyaan ololka iyo iyada lafteedu dee kulaylka badan ayaa rasuulku waxa uu tilmaamay annahaa fudilat bitiscati wa sitiina juz-a yacni naarta jahannama inay tan adduunyada la dheeraysiiyoy ka badan tahay ama ka kul badan tahay sagaal iyo lixdan jeer aduu baldab adduunyada waxa lagu shito ama madfac la ridayo ama hub la rido ama holac la shido dab adduunyo oo dhan ka u yarna dhaho dhimbiisha u yar bal hadda hal sekan ama ilbiriqsi fartaada ma duldhigi karaysa yacni waa maya naftaadu ma xamili karto dab ololayo holcayo bannaankaa laga shidayna uumigiisaaba ku qaadaya kaasi waa dabkaynu adduunyada ku shidanno kaa adduunka aynu ku shidannaa intuu doono ha leekaadee ta aakhiro sagaal iyo lixdan jeer bay kasii kulayl iyo holac badan tahay waa kaasoo sagaal iyo lixdan jeera la bilaabay maxaad u malayn allah wuxuu yidhi naarullah ilaahay naartiisii weeyi naartaasoo almuuqadatu la hurinaayo allatii naartaa la hurinayo oo taطalicu gaadhaysa cala alaf'idati qalbiyada waa dab holcayo oo wadnaha taabanaya yacni waxa khatarta iyo halista badan ee kula soo darsaa waa waxa markaaba wadnaha taabta sun hadday tahay dhib kale hadday tahay qaniye hadday tahay waxa markaaba wadnaha gaadhaa la yidhaha waa halis oo dee halbowlu ku qaaday marka naartan alle ee la hurinayaa taطalicu cala alaf'ida waxay taabanaysaa oy markaaba gaadhaysaa wadnaha innahaa naartani calayhim iyaga kuwa ahlu naarkee guuldaraystay mu'sadatun mid lagu daboolay oo lagu xidhay weeye dheriga yacni karaya haddii afka laga xidho dee wuu kulayl iyo kardhaafayaa ilaa haddii waxa weeyaan daboolka laga qaado waabuu yaro nafisi lahaa markaa naarta si ay si fiican ugu holcaan oy ugu cadaabmaan inta lagu guro ayaa lagu daboolayaayoo albaabka lagaga xidhaya ila inay nafisaan lama rabe eh innahaa naartu calayhim korkooda mu'sadatun mid lagu xidhay oo lagu daboolay weeyi fii camadin tiirar ayaanay ku dul sugan yihiin tiirarkaasoo mumadadatin la qotomiyey tiirar la taagtaagay oo naarta dhexdeeda lagu qotomiyey ayaanay ku xidhan yihiin oo macnaha waxa dee cadaabkoodu waa cadaabun calaa cadaab cadaab cadaab kor saaran oo naartii holcaysay inta lagu riday oo albaabka lagaga xidhay ayaa tiirarkaa naareed ee naarta dhexdeeda ka taagan ayaa lagu sii xidhxidhay oo iyagana lagu sii cadaabay ciyaadan biاllaah allahuma najinaa min naarik walaa tucadibna binaarika ya allah